بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu لlh رb العاalمين وصlى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعaalى الxijru xijru ismaaعiilka iyo halkan binaaء الkacba iyu ku dhex jiray iyo ama kacbada axaadiidtii ku tacalluqday axaadiidtaas ayuu ku ayuu ku dhex jiray halkan marka wuxuu ka gelaa xijru ismaaciilka xijru ismaaciilka waxaan dhahnay wuxuu ka mid yahay kacbada eequraysh ayaa nafaqada ka gaabatay inay gaaraan calaa qawaacid ibraahim ay ku gaaraan marka wuxuu leeyahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala abaranaa bnu akhbaranaa bnu abi sulaymaana wahuwa cabdulmalik bnu abi sulaymaan alcarzamiyu alkuufiyu saduuqu lahu awhaam rawaa lahu lbukhaariyu tacliiqa wa muslim waalarbaca can caطaa'in qaala can caطaa'in qaala bnu zubayr samictu caaishata taquulu caaisha oo dhahaysaan maqlay ina anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi lowlaa ana annaasa haddii lala yahay dadka yacnii dadkiisuu sheega yacnii dadka reer makay u ka hadlaa xadiidu cahdihim waqtigooda yacnii ama kuwa uu cusub yahay bikufrin gaalnimo ay ku cusbayd yani mar dhow inay gaalnimo ku jireen oo waqtigooda uu gaalnimo ku cusboonaa haddii lala yahay cahdigoodii kufriga oo dhow walaysa cindii agteydana aynan ahayn min annafaqati nafaqada xaggeeda maa yuqawi maa yuqawiinii wax aniga ixoojiyo oo yacnii arrintaa iyadaa igu bixiyo calaa binaa'ihi dhismihiisa igu bixiyo la kuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu fiihi inaan dhexgeliyo dhexdiisa aan dhexgelin lahaa xijriga yani lakuntu waxaan ahaan lahaa adkhaltu inaan dhexgeliyo fiihi fi lkacbati kacbada dhexdeeda min alxijri xijriga xaggiisa ayaan waxaan kasoo gelin lahaa khamsata adrucin shan dhudhun yacnii xijriga xaggiisa shan dhudhun oo ka mid ah ayaan waxaan soo gelin lahaa buu leeyahay kacbada dhexdeeda marka khamsata adruc markuu leeyahay waxaa ka cad marka meeshaas qadarka xijriga kacbada oo uga mid yahay in la yaqaanay oo bal waxaa la yidhaha cabdullaahi bnu zubayr markuu kacbada dambe oo uu intuu dumiyey ou dhisaayey ee uu kusoo daray meeshaas uu kusoo daray shan dhudhun ayuu dhanka xijriga u socday dabadeed ayaa marka meeshaas waxaa laga qoday waxaa laga waa la qoday aasaaskii nabiyullaahi ibraahim oo duqoobay oo dhagax yacni ka asnimati aljamal ama ka asnimati yacni alibil oo kale ah sidii kuruska geela oo kale ah oo madmadoow ayaa lagu arkay oo qawaacidii ibraahimka ku taagnayd kacbadana dabcan dee dhismaheeda dhowr hab ayuu soo maray dhowr marxalow soo maray markii ugu horreysay waxaa bacdi alaahaar ay tilmaamayaan nabiyullaahi aadam inuu dhisay aahaartaasna ibnu xajar waa soo dhaweynaa weliba markaas ka bacdi haddana waxaa la dhisay xilligii waqtigii jurhum jurhum iyaguna dhismay ku sameeyeen kacbada way dhiseen intay baaba-day kadibna waxaa la dhisay bicada nabiga sala allahu calayhi wasalam intaan lasoo bixinin shan sano ka hor ayay quraysh kacbadu dhistay waa tii marka ay ku doodeen xajarul aswadka cidda dhigayso oo markaa ay ku heshiiyeen sida siyarka ku sugan qofkii yimaado ugu soo horreeyo albaabka kasoo galo inuu dhigo dhagaxa oo markaa isaga yacni sharafkaas uu qaato nebiguu noqday sala allahu calayhi wasalam isagaa dhigay marka mararkaas marxaladahaasay soo martay nebiga ka bacdina ibnu zubayr ayaa sidii nebigu uu damacsanaa u dhisay waa la dumiyey haddana xajaaj ayaa sidii hore kusoo celiyey xajaaj marka kacbada dhammaanteed ma duminin derbigii ibnu zubayr ou ku dhisay calaa qawaacid ibraahim intii ka dhinaydou dumiyey meesheedii buu keenay marka inta kale ma taabanin oo farahu ka qaaday ayb wixii ka dambeeyey marka kacbadu tarmiim iyo wax lamida un bay iska ahayd tarmiim ayay iska ahayd ayb marka xijriga ilaa yacni taqriiban yacni shan dhudhun wax la eg shan dhudhun ayaa marka dhanka xijriga oo kacbada kacbaday ka mid tahay wixii shantaa dhudhun ka xaggeeyo xayndaabkan hadda shan dhudhun waa ka badan yahay meesha derbiga oo u jiro ixtiyaadaa loo sameeyey laakiin shan waayo inta marka meeshaas uga jirto ayb wajacaltu lahu baaban albaab ayaan u yeeli lahaa oo yacni albaab kale ayaaawajacaltu lahu baaban albaab ayaan u yeeli lahaa yadkhulu nnaasu dadka ay ka galaan minhu xaggiisa iyo wa baaban albaab yakhrujuuna minhu ay ka baxayaan labadaas albaabaan u samayn lahaa kacbada mid ay ka galaan iyo mid ay ka baxaan labadaba ayb wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu marka halka albaabna quraysh waxay ugu sameeyeen ninkay rabaan inay geliyaan waa dheereeyeen dhulka kuma dhejinin way dheereeyeenoo dhulka kuma aynan dhejinin ninkay rabaan inuu galo ninkay rabaanna uu soo baxo saasay ugu talagaleen wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu saciid axmed bnu saciidin arabaatiy qala xadaanaa wahb bnu jariiri qala xadaanaa quraة bnu khaalidi can cabdilxamiid bni jubayri can camatihi safiyata binti shaybata qaalat xadaatnaa caaishaةu qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula اllah alaa adkulu اlbeyta kacbada miyaanan gelaynin qaala wuxuu yidhi udkulii gal alxijra xijru ismaaciilka gal fainahu min albeyti beytkuu ka mid yahaye inta marka beytka ka mid ahna waa intee shantaas dhudhun waayo wixii ah ayb qaala asalaatu fi lxijri salaada lagu tukado xijru ismaaciilka dhexdiisa wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdulcaziiz bnu muxamedin wahuwa adaraawardiy qaala xadaanii calqamatu bnu abi calqamata can umihi can caaishata qaalat kuntu uxibu an adkula albeyta waxaan jeclaa inaan kacbada galo fausalliya fiihi dhexdiisa aan ku tukado faakhada rasuulu llahi sal l slama nebiga wuxuu guda wuxuu qabtay biyadii gacantayda faadkhalanii lxijra dhagixii buu igeliyey wuxuu igeliyey xijriga faqaala wuxuu yidhi idaa aradti haddaad doonto dukhuula lbeyti beytka gelidiisa fasallii haahunaa meeshan ku tuko fainamaa huwa qidcatun waa qeyb min albeyti ka mid ah walaakina qowmaki qoomkaaga iqtasaruu way gaabteen oo waxay ku gaabiyeen xayu yan xaysu banowhu meeshay dhiseenay ku gaabiyeen ayaga oo yacni halkaasay ku gaabiyeen way marka xijrigii in lagu tukan karo weliba xijriga ku tukashadiisa waxay ka dhigan tahay kacbada dhexdeeda oo lagu tukano qaala altakbiiru fii nawaaxi lkacbati kacbada dhinacyadeeda in lagu takbiirsado oo qofka marku galo kacbada dhexdeeda inuu markaa yacni ku takbiirsado wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin ana bna cabaasin qaala lam yusali nabiyu sal l slama nebiga kuma tukanin fi lkacbati kacbada dhexdeeda walaakinahu kabara fii nawaaxiihi dhinacyadiisau laakiin ku takbiirsaday ibnu cabaas marka hadalkan de isaga ma joogin marka nebiga uu ku tukana kacbada gelayay ee yuu ka maqlay marka alfadlu bnu cabaas walaalkiisuu ka maqlay walaalkiina fadlu bnu cabaas laftiisana ma joogin isaga laftiisana ma joogin alfadlu bnu cabaas ee riwaayo shaad ah unbaa waxay sheegtay inuu joogay oo la galay laakiin waxaa xooga badan waxay tahay usaamo cidda nebiga la gasha usaamo iyo bilaal iyoay ahaayeen marka ibnu cabaas walaalkii fadl baa u sheegay alfadlu ibnu cabaasna usaama u sheegay qisadii usaamana shalaan soo marnay waa ku yacni nafyi iyo ihbaat labadaba in usaamo ka soo aroorayna waa sheegnay iyadana nacam meeshaas marka waxaan xoog badnaa bilaal ihbaatkiisa ayaa ka xoog badan oo laga rajaxay nafyiga usaama laba cilaba laba siba waa looga rajaxay liikhtilaafin fii riwaayati usaama ikhtilaaf ku jiro iyo almuhbitu muqadamun cala annaafi qaacidadaas qaala addikru waadducaau fi lbeyti dikriga iyo ducada kacbada dhexdeeda lagu ducaysto o la galo dhexdeeda lagu dikriyo lagu ducaysto oo yacni ilaahay la xuso wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxyaa qala xadaanaa cabdulmalik bnu abi sulaymaan qaala xadaanaa caطaaء can usaamata bni zaydi anahu dakala huwa warasuulu llahi sal l slam albeyta isaga io nebiga ayaa kacbadii galeen faamara bilaalan bilaal ayuu amray faajaafa albaaba iridii ayuu soo laabay iriduu ku laabay oo usoo laabay wاlbeytu id daaka kacbadana markaa calaa sitati acmidatin lix tiir ayuu ahaa yacnii gudaha kacbada lix tiir ayaa ka haysay sida tiirarkan hadda masaajidka ay gudaha uga hayaan kacbada lix tiir ayaa uga hayay saddex safan iyo saddex safan famadaa waa socday xataa idaa kaana bayna lusطuwaanatayni laba bayna alusطuwaanatayni labadii tiir dhexdooda marku ahaaday allatayni labada tiir oo taliyaanilbaaba iridda la xiriirto baabalkacbati kacbada iriddeeda jalasa waa fadhiistay faxamid allaha wa ahnaa calayhi meeshaa marka kuma tukanin allow ku ammaanay waa ku ducaystay marka u fiirso saddexda lixda tiir saddex iyo saddex waayaan dhahnay saddexda albaabka soo xigo nebiga maba ku tukaninba taas waa mutafaq waa dhaafay marka albaabka uu ka galo saddexda tiiree ugu horeysa waa ka gudbay saddexda dambe labana midiguu iska mariyey midna bidixuu iska mariyey saasuu u tukaday marka marka hadda usaama qisadiisaan intaan hadda aan intaan hadda aan joogno isaga marka wuxuu leeyahay labada tiir ee albaabka kacbada xigo ayuu fariistay waana ku yacni dikri iyo xamdi allow ku ammaanay wasa'alahu waa allow yacni wax ku weydiisay wastakfarahu waana dembi dhaaf dalbaday uma qaama waa kacay xataa ataa ilaa uu ka yimid mastaqbala wixii isaga soo qaabilo wixii soo qaabilo min duburi lkacbati kacbada gadaasheeda ah fa wadaca wajhahu wejigiisuu saaray wakhadahu iyo dhabankiisa caleyhi korkiisa waxamid allaha waahnaa calayhi marka kacbada gadaasheeda maxay noqonaya marka bacdi riwaayaat waxay tilmaamayaan wuu ka soo baxay multazamka meesha ah multazamka meesha ahaa loo jeedaa ayay culimada qaar yihaahdeen ayb qaarna marka waxay leeyihin kacbadii gudihii baa weli lagu jiraaye bannaanka maba ahaane marka wixii kacbada soo qaabilo oo min duburi lkacbati ah kacbada gadaasheeda yani derbiga dambe fawadaca wajhahu wejigiisoo dhigay wakhadahu daankiisa caleyhi korkiisuu saaray meeshaas waxamid allaha waahnaa calayhi wasa'alahu wastakfarahu uma insarafa ilaa ruknin min arkaani اlkacbati wuxuu u jihaystay marka tiir tiirarka kacbada ka mida fastaqbalahu waa qaabilay bitakbiiri buu ku qaabilay watahliili watasbiixi wahanaa'i cala allahi caza wajala iyo alla amaanid walmas'alati iyo baryo walistikfaari dembi dhaaf dalab uma kharaja fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukaday mustaqbila wajhi lkacbati kacbada wejigeeda isagoo qaabilaya uma insarafa marka midaan dambe uma fasallaa rakcataynida usaamo uu sheegayo hadda waxa waaye markuu ka soo baxay maqaamu ibraahimka u jeestay albaabka kacbadana waa soo qaabilay uma insarafa waa tegay faqaala wuxuu yidhi haadihi tani alqiblatu qibladii waayo haadihi tani alqiblatu qibladii waayo marka usaama wax salaad kacbada dhexdeeda in lagu tukaday ma sheegin isaga riwaayadan kuma sheegin ee salaadan uu ka hadlaayo waxay tahay waa markuu ka soo baxay maqaamu ibraahimka ayuu ku tukaday xaggiisa usoo dukaday albaabkana xaggiisa ayuu noqonaa markaa dabcan haadihi alqiblatu haadihi alqiblatu marka maxaa laga wadaa laba macnaa lagu fasiray meeshaan qiila waxaa la yidhi haadihi tani alqiblatu qibladii waaye laa beyt almaqdis beyt almaqdis qiblada ma aha ogaada yani maadaama beyt almaqdis qiblo hore ou ahaa ayaa waxaa la leeyahay tii aad hore ee beyt almaqdis qibladu ma ahane waa tan qiblada waa tan macna sidaas waaye waqiila waxaa kaloo la yidhi haadihi alqiblatu waxaa laga wadaa qofkii iyada arkaayo oo dhex joogo caynteeda u qaabilaa oo waa tan qibladii caynteeda u jeesana qofkii ka fogna ee isagada marka cayntii inuu u jeesto khilaafaa ku jiro sida nusuus ahaan marka la fiiriyo xoog badanna jihada un inuu usoo jeesto waa muhiimka oo maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun iyo waxyaabahaasa marka daliil u noqon karo iyo waxaa kaloo daliil u noqon karo waxaa bannaan marka qiblada caynteeda la qaabilo saf dheer inuu safka koowaad noqdo haddii marka safka koowaad uu saf dheer noqdo oo baxaytu saddex boqol oo qof deeqo jasman waxaa la ogyahay dadkaa meeshaa ku tukanayo kulligood in kacbada xabadkooda uusan ku aadanayn waayo kacbada derbigeeda murabaca qeyb ka mida qeybtiisa ma saddex boqoloo qof ma deeqdo marka meesha haddii taa laysku waafaqay culimada waxay leeyihiin safkaa hore salaadiisa inay u jirto haddii laysku waafaqay ee safka hore jihaday u jeedaan kulligiis qof walba uma jeedo caynulkacba yacni kuma aadana meeshaas marka macnahaasna waa la yidhi marka haadihi tani alqiblatu qibladii waa yay u tahay qofkii arkaya qiblada oo u jeedo macno labaad marka kaas waayo isagana ayb bazaar asaga wuxuu wariyey nebigu sal ll ly slam inuu leeyahay macno saddexaadowna iska noqonayaa kane hadihi alqiblatu waxaa laga wadaa meeshuu nebigu ishaarayo waa albaabka macnuhu marka waxay tahay qiblada albaabkan kacbada ayuu imaamku istaagayaayo qibladiisa uu ujeesanayo halkaas waayo in laga wado haddii sidaa loo macneeyana waa istixbaab meesha ugu fiicanoo in la istaagaa ay ku fiican tahay ay aada afdal u tahay waa in albaabka loo jeesto oo imaamku uu albaabka xajarul aswadka iyo albaabka waa isu dhow yihiin halkaa inuu afka saaro ama xabadka uu saaro meeshaas uu u jeesto marka haddii sidaa loo qaado marka haadihi tan oo ishaarada albaabka lagu rido calaa sabiili alistixbaabi waalafdaliyati wa ilaa kacbada meeshii looga jeesto qiblo waa tahay ee middaa mar saddexdaas macnaa laga macneeyey meesha riwaayada bazaarna macno noocaasaa laga fahmayo ayuha annaas ina albaaba qiblat lbeyt saas inuu yidhi dadow albaabku waa kacbada qibladeeda yacnii kacbadii weliba albaabkaa qiblo usii ah marka qofkii albaabka ku aadaa sidii ugu fiican macnaha marka hadihi alqiblatu saddexdaas macnaa laga macneeyey madhabka shaaficigu dabcan wuxuu qabaa qofkii ag jooga oo kacbada arkaayana ha u jeesto caynteeda kii ka fogna bilijtihaadi caynulkacba ha ugu jeesto yani waa ijtihaadaa laakiin waa caynta waxaa lagu ijtihaadaya jihada maya saasuu leeyahay waxaase aada u xoog badan madhabta bacdi bacdi alasxaabna de iyagu waxay rajaxaanba ay doortaan tii hore oo jihada un in loo jeesto qaala wadcu sadri wاlwajhi calaa ma اstuqbila min duburi اlkacbati wadcu sadri laabta saarideeda walwajhi wejiga saaridiisa calaa ma اstuqbila ama calaa ma staqbala labadaba waa la dabdiye calaa ma staqbala waxa soo qaabilayo min duburi اlkacbati kacbada gadaasheeda ah ayb ama mastuqbila waxaa layani la qaabilayo min duburi lkacbati ah marka mintan waa bayaaniye maadayna bayaaniye un ka tahay kacbada marka yani horay iyo gadaal waa iska nisbi hadba qofka meeshuu taagan yahay wax ku xiran wa wa bihi qaal marka waxaana meeshan hadda laga wadana waxay tahay calaa ma staqbala ama calaa ma stuqbila min duburi lkacbati waa meesha albaabka multazamka ah albaabka iyo iyo xajarka inta udhexayso wabihi oo qofka maqaamka taagan meeshaasaa qaabila kusoo jeeda isaga wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymu qaala akhbaranaa cabdilmalik can caطaa can usaamata bni zaydin qaala dakltu maca rasuuli اllahi sal l slm albeyta fajalasa faxamid allah waathnaa calayhi wakabara wahallalah huma maala ilaa maa bayna yadayhi wuxuu usoo leexday hortiisa waxa ah oo min albeyti ah fawadaca sadrahu calayhi laabtiisa u saaray wakhadahu wayadayhi uma kabara wahalala wadacaa facala dalika bilarkaani kullihaa buu ku sameeyey uma kharaja waa soo baxay hadda marka maxaa meeshaan kaaga muuqanaa fawadaca sadrahu calayhi wakhadahu wayadayhi marka mas tuqbila min duburi اlkacbati maadaama nebiga uu kacbada dhexdeeda ku jiro iridda kacbada marka la gudbo wax adiga kusoo qaabilayo waa derbiga wejigaaga qaabilaya waana meesha nebiga salaada uu ku dukaday agteeda markii uu salaada ku dukaday meeshaasna inuu xabadka iyo daanka iyo saarsaaray multazamka marka ma aha sidaan hadda riwaayadan inkastoo shuraaxda qaar ay multazamka iyana ku sharxaan uma kharaja waa soo baxay fa aqbala cala alqiblati qiblada u jeestay wahuwa cala albaabi isagoo iridda agtiisa agtiisa ah iridda agteeda taagan faqaala hadihi alqiblatu hadihi alqiblatu ayb marka kacbadii gudaheeda in daanka i la saarsaari karo meeshaa marka yacnii qofka marku galo wejigiisa ku aadan qaala mawaadicu salaati min alkacbati salaada mawdicu salaati salaada booskeeda lagu tukanayo min alkacbati kacbada yani ka mid ah meesha kacbada looga tukanayo wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khaalid can cabdilmalik can caطaa can usaamata qaala kharaja rasuulu lahi sal l slm min albeyti buu ka baxay sallaa rakcatayni buu tukaday fii qubuli اlkacbati buu ku tukaday uma qaala hadihi اlqiblatu kacbada horteeda qubul qubul alkacba yani marka uu albaabka ka galay meesha asaga ku aadano hortiisa abuu ku tukaday marka mawdicu salaa laba saddexda tiiree dambe labana inuu midig iska mariya midna bidix iska mariya dhexdooda ku tukado wa bihi qaala akbaranaa abu caasim khushaysh bnu asram النسائي qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna بن جurayجi عن cطاء qال سمعت بن عbاس يqul أخبرnي أسامة بن زيد أن النبي صلى اه علي وسلم dخل البyta kacbadii buu galay fadacaa fي نawaaxiihi kuliha dhinacyadiisa oo dhan ayuu ku ducaystay beytka dhinacyadiisa walam yusلi فيhi dhexdiisa kuma tukanin xatىa kharaجa minhu ilaa uu ka baxay falama kharaجa marku baxay rakca rakcatayni buu tukaday fي qbli الkacbati kacbada horteedau ku dukaday markau baxay kacbada horteedu laba ragca ku tukaday marka usaama isaga fii yacni kacbada dhexdeeda ma qabo oo xadiidkeeda ma keenin yani yani cafwan kii hore iyo midkan dambe labadaba usaamaa wada leh isaga marka fii qubuli اlkacbati wuxuu ujeedaa iridda kacbada ee banaanka ah ayuu bannaankuu ku tukaday kacbada gudaheeda kuma tukanin wuxuuna u jeestay marka fii qubuli lkacbati kacbada meesha soo jeedo meeshaa marka markauu maqaamu ibraahimka xaggiisa u baxo albaabka uu ka baxo meesha kusoo jeesanaysana waa albaabka meesha uu ku yaalo oo hadihi lqiblatu hadihi lqiblatu ou lahaa walam yusalli fiihi dhexdiisa kuma tukanin xataa kharaja minhu ilaa uu ka baxay falamaa kharaja rakaca rakcatayni fii qubuli lkacbati amaa meesha labada dhexdeeda kacbada dhexdeeda laba tiirna inuu midig iska mariyay midna bidix mariyey waa xadiidkii qisadii bilaal wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanii saa'ib bnu cumar qaala xadaanii moxamed bnu cabdillahi bni saa'ib can abihi anahu kaana yaquudu bna cabaasin ibnu cabaas buu hogaamin jiray wayuqiimuhu cinda ashuqati wuxuu istaajin jiray cinda shuqati اthaalihati shuqada saddexaad qeybta saddexaad mimaa yeli rukna rukniga tiirka la xiriirto alladii tiirka oo yelilxajara xajarka la xiriiro yacni xajarulaswadka tiirka uu ku dhex jiro meeshaa yacni agteeda shuqada ah shuqadaana albaabkau ka wadaa hadda meesha dil jeexan ayb mima yeli lbaaba albaabka la xiriiro faqaala bnu cabaas wuxuu yidhi amaa unbi'ta miyaan laguu sheegin ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka kaana yusallii haahunaa meeshaan inuu ahaa inuu ku tukanayo fayaquulu wuxuu dhahaya nacam haa fayataqadamu waa hormaraayey fayusallii yani soo laguma sheegin meeshaan inuu nebigu ku tukaday haa markaan dhaho waa istaagayey waa tukanayay marka albaabkii xaggeeda in looga tukanayo kacbada marka dhexdeeda lagu tukanayo ma aha waa marka bannaanka looga tukanayo meeshaana mustaxab ah xaafid ilmizi tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi fi tarjamati cabdillaahi bni saa'ib qaa'id bni cabbaas huwa xadiiثu qad اkhtulifa fi isnaadihi calى saa'ib bni cumar rawaahu canhu yaxya bnu saciid waa riwaayadan hadda annaga aan hayno rawaahu canhu yaxya bnu saciidin alqaطaan haakada walaysa lahu fi riwaayati walaysa lahu fiihi riwaayat can ibni cabaas inamaa libni cabaas fiihi qisatun uu ku leeyahay riwaayo kuma lah warawaahu zayd bnu waataad sidan annaga noo taalo warawaahu zayd bnu اlxubaab can saa'ib bni cumar can moxamed bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan can cabdillahi bni saa'ib wabni cabaasin can cabdillahi bni saa'ib wabni cabaasin hadda fiiri marka innaga hadda xadiidkan aan hadda akrinay min musnad cabdillahi bni saa'ib miya mase waa musnad cabaas waa musnad cabdillahi bni saa'ib xadiidkan hadda cabdillahi bni saa'ib can abiihi anahu kana yaquudu bna cabaas wayuqiimuhu cinda shuqati اthaalitثati mima yeli rukna isagaasaa marka wuxuu yidhi ma sidaama laguu sheegay nacam haa buu yidhi ibnu cabaas marka riwaayo waxba kuma lahano fayataqadamu fayusalli isaga marka waa hormaraayay meeshuu ku tukanayay zayd bnu xubaabna wuxuu ka dhigay can cabdillaahi bni saa'ib wabni cabaas marka waa ku jiraa riwaayada zayd bnu xubaab alcukli ibnu cabaas xadiidka inuu werinayo warawaahu abu caasim annabiil can saa'ib bni cumar can moxamed bni cabdiraxmaan almakhzuumi qaala kuntu cinda cabdillahi bni saa'ib faarsala ilayhi bnu cabaas yas'aluhu ayna sala nabiy nabiyu sala allahu alayhi wasalam ninkanna wuxuu ibnu cabaas waaba waaba saa'il cabdullahi bnu saa'ib buu su-aalayba fadakarahu wlam yaqul axadu minhm fi hada اlxadiidi can moxamed bn cabdillahi bni saa'ib can abiihi can ibni cabaas qof yiri ma laha ayb intaasuu sheegay marka moxamed bnu cabdillahi bni saa'ibna majhuulu qalahu abu xaatim oo wuxuu yihi ayb moxamed ibnu saa'ibka laftiisa jahaala ku jirta moxamed bn cabdillahi bni saa'ibka qaala dikru marka xadiidkan khilaafkaasaa ku jira isaga nasaa-i riwaayadan bisow keenay yaxya alqaطaan iyadana marka min musnad ibni cabaas maba ahanba qaala dikru اlfadli fi اطawaafi bilbeyti fadligii sheegiddiisa fi طawaafi bilbeyti kacbada dhe yacni la dawaafo fadliga ku jiro wa huwa min kitaabi اlmujtabaa min alxaji kitaabu lmujtabahan waa ka mid yaho min alxaji wbihi qaala xadaanaa abu cabdiraxmaan axmed bnu shucaybin min lafdihi marka warkan yaa dhahaya xadaanaa abu cabdiraxmaan axmed bnu shucayb waxaa dhahay ibnu sunni abu bakr ibnu sunni waaa dhahay min lafdihi ayuu nooga sheegay uu leeyahay qaala ahbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa xamaadun waa ibnu zayd midkan can caطaa'in can cabdillaahi bni cubayd bni cumayrin ana rajula qaala ya abaa cabdiraxmaan maa araaka ma ku arkaayo tastalimu inaadan inaad taabsanayso ilaa haadayni ruknayni labadan rugni un baan arkaa inaad taabsanayso qaala wuxuu yihi innii samictu rasuula اllahi sal ly slama nebigan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ina ina masxahumaa labadan rukni ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka taabsashadooda yaxudaani alkhatii'ata gefka ayay ridayaan oo dunuubtay hoobiyaan oo samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya man daafa sabcan toddoba qofkii dawaafa fa huwa ka cidli raqabatin luqun xoreynteedoo kale waayo marka fiihi fadlu tawaaf ayaa ku jiro caطaa'u bnu saa'ib wain kaana اkhtalata biakhara laakiin xamaad bnu zayd wuxuu ka mid yahay dadka ka wariyey qabla اlاkhtilaaط xataa xamaad bnu salma ibnu xajar fatxulbaariga iyo wuxuu ku yidhaahdaa qabla اlاkhtilaaط dadkii ka wariyey waa xamaad bnu salama inkastoo khilaaf uu ku jiro qaala alkalaamu fi الطawaafi hadalka dawaafka dhexdiisa lagu hadlo wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu sacdi wahuwa almisisiyu hiqat xaafid qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayji qaala akhbaranii sulaymaan اlaxwal ana طaawuusa akhbarahu can ibni cabaasin ana الnabiya sal ly slm mara nebigu waa soo maray wahuwa yaduufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafayo wuxuu soo maray biinsaanin qof yaquuduhu insaanun qof ou hogaaminayo bixi- bikhizaamatin uu ku hogaaminayo yacnii xarig yar ayb ou yeelay marka min axadi jaanibey mankhiray albaciir xariga waxaa yani khizaamada khizaamada waxaa la yidhahdaa xarigga yani f- sanka looga xiro ama faruur xirka looga dhigo ratiga in marka xarig sidaas oo kale ah insaan qof ku hogaaminayo fii anfihi faqatacahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama biyadihi nabiga gacantiisu uga gooyey uma amarahu wuxuu amray an yaquudahu biyadihi gacanta inuu ka qabto waxba xarigka ku xirine gacanta ka qaba buu yihi marka waxaa laga qaada laga qaatay meesha uma amarahu an yaquudahu biyadihi amarkuna hadalow ku dhacaa dabcan marka maadaama uu amrayo uu yidhi gacanta ka qabo dawaafka waa lagu hadli karaa laakiin hadda hadalkaani waa alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar hadal aan alamru bilmacruuf ahayn wannahyu can ilmunkar ma la samey karaa isaga laftiisa haa hadduusan dembi ahayn laakiin dembiga iyo fuxshiga ma la ogola ayb waxaa kaloo laga qaadanaa qofka isagoo dawaafaya inuu ficil samey karo dawaafka ka baxsan طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل buu soo maray يقوده رجل nin uu ku hogaaminayo بشhayءin شhay شhayga shayga oo dakarahu fii nadri nadar uu ku sheegay dhexdiisa yacnii wuxuu nadar ku galay inuu xarig isagoo ku hogaaminayo uu dawaaf siiyo ka shay uu nadar ku sheegay buu ku hogaaminayey ku kaxaynaya fatanaawalahu nabiyu sal l slama nebigu waa gaa yacni wuu gaaray waa soo qabtay xariggii faqatacahu waa gooyey qaala wuxuu yidhi inahu nadrun ninkii baa marka wuxuu yidhi inahu nadrun rasuul allah waa nadar waxba kama soo qaadin marka leanna shay mubaaxa qofka hadduu nadar ku gala maba xir maayo waayo nadarku daaco waaye shayga iska mubaaxa ahna ee daaco hadda isaga maku xisaabno wax kaloo gadaal uun yacni waxyaabo kaloo cuskada uun maahani niyo iyo wax lamida laakiin qofka inuu yidhaha inaan taagnaan inaan taagnaadaan nadar ku galay iyo qoraxda inaan istaagaan nadar ku galay iyo waxaas ma guntan maayaan ninkii abuu israa'iil ee nadarka galay ee ku nadray inuu soomo qoraxda istaago uu taagnaado weliba ee nebigu wuxuu yidhi ha loo sheego ha fadhiisto ha hoos ha galo ha fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro cibaadadii a wax laga soo qaaday bis wixii marka in qorax la istaago ilaahay laguma caabudo iyada qaala ibaaxatu lkalaami fi طawaaf hadalka banaanaanshadiisa dawaafka dhexdiisa uu ku bannaan yahay wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidi qaala xadahanaa xajaaju can ibni jurayji qaala akhbaranii اlxasanu bnu muslim kii hore sulaymaan alaxwal u ahaa xaa wاlxaariث bnu miskiini qira'aة عalayh وأna asmacu can ibni wahbi qala akhbaranii ibni jurayj can اlxasan bni muslim can طaawuusi can rajuli adraka الnabiya slى اllahu عalayhi waslama ana الnabiya sal l slama qaala nin nabiga soo gaaray marka saxaabiga haddii la ibhaamiye dhib ma laha ana الnabiya sal l slama qaala wuxuu yihi aطawaafu bilbeyti salaatn kacbada oo la dawaafaa waa salaad faaqiluu min alkalaami hadalka xaggiisa yareeya marka hadalka yareeya macnihiisa wax yar waa hadli kartaan wa meeshaasuu ka fahmay marka alimaamu الnasaa-i hadalkii joojiya lama dhihin sida salaadoo kale yareeya la yidhi allafdu liyuusuf lafdiga waxaa iska le yuusuf bnu saciid qaala khaalafahu xandalatu bnu abi sufyaan ayaa khilaafay meesha marka xandala iyuu khilaafay ee wuxuu khilaafayaa alxasanu bnu muslim alxasan ibnu muslim ayuu khilaafay wajhu lkhilaafkuna waa maxay fi lwaqfi waalrafci oo hadda alxasanu bnu muslim xadiidka wuxuu ka dhigay marfuuc xandalana wuxuu ka dhigi doonaa mowquuf wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu sulaymaan qaala akhbarana الsinaaniyu alfadl bnu muusa الsinaani can xandalata bni abi sufyaana can طaawuusin qaala qaala cabdullahi bni cumar aqilu اlkalaama hadalka yareeya fi طawaafi dawaafka dhexdiisa fainamaa antum idinku fi salaati salaad dhexdiisaa tihiin marka hadalkan maxaa laga dhigay kalaam ibni cumar waa mowquuf wajhu اlikhtilaafi waxaa weeyaan fi الrafci wاlwaqfi awqafahu xandalatu warafacahu alxasanu ayb qaala ibaaxatu الطawaafi fi kuli اlأwqaat dawaafka bannaanaanshadiisa awqaad oo dhan in la dawaafi karo waqti aan la dawaafi karin aynan jirin masaladan marka dee si dawa si ahaana dawaafka waa looga hadlaa si ahaana salaada dawaafka ka dambayso awqaadda aan salaadaha sunnada la tukanin bacda alcasar iyo bacda subxi iyona meelahan waa iska soo gelaysaa siday ahaataba marka dawaafkuna waqti kasta waa bannaan yahay haddii uu bannaan yahay sunnadiisuna sunno sabab bannaan ku timid waaye way bannaan tahay iyadana wbihi qaala akbaranaa cabdullahi bnu mxamed bni cabdiraxman wahuwa zuhriyu lmuharamiyu saduuqun rawaa lahu muslimu wlarbaca qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa abu zubayr can cabdillahi bni baabah wahuwa almakiyu hiqat can jubayr bni mudcimin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow laa tamnacunna ha ka celinina axadan axad daafa bihada lbeyti beytkan dawaafay wasallaa yacnii doonay inuu dawaafo waayo wasallaa tukaday aya saacatin shaaa saacatii oo uu doono min leylin aw nahaarin maalin habeen iyo maalin ah haw diidinina waa axad kacbadan dawaafay habeen iyo maalin yani doono inuu dawaafay waqtiga yani doonana inuu tukado wasallaa aya saacatin shaa-a salaada dawaafkiina waa wataa dabcan haddii kalena sida kalena xadiidkii nahyiga awqaadaha qaar layska reebay waxyaabaha laga laga soo reebayo waxaa ka mid a amaakinta oo kale takhsiisaadka qaar waxay ku tacalluqdaa amaakinta hadda maalan xataa salaad aan sabab lahayn awqaatu lkaraaha kacbada dhexdeeda in lagu tukan karo yani yani xaramkii dhexdiisa in lagu tukan karo kacbada yani way muuqanaysaa ayb oo marka habeen iyo maalin waqtiguu doono yani haddii uu doono inuu ku tukado ha ka celinina marka salaada lagu tukado yani masjid alxaraamka cidna ha u diidinina iyada waqti ma kala laha waayo dadka qaarkood meel dheer ay uga soo qasdayaan buqco marka iyagu macno gaara uu ku jiro waaye waxaa bannaan marka iyada saacad kasta in lagu tukado haddii marka salaada ay tahay tii dawaafka ka dambeysana waqti walba haddii la dawaafo salaadiina waa inay bannaan tahay waana maxalu khilaaf cumar iyo waxaa la sheegay inuu kacbada dawaafay salaad subax kadib ma tukanin labadii ragco waa baxay safarkiisuu iska aaday meel marka xaramka yacnii intuunan ka bixin qoraxdii markay aada usoo baxday buu labadii ragca tukaday ayb qaala kayfa dawaafu lmariidi qofka jiran dawaafkiisu waa sidee wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaarif bnu miskiin qira'atan calayhi wa ana asmacu can ibni اlqasim qaala xadaanii malikun can moxamed bni cabdiraxman bni nawfal can curwata can zaynaba binti abi salma can umi salamata qaalat shakowtu ilaa rasuuli llahi sal l slam nabiga ayaan ka ayaan u cawday annii ashtakii inaan aniga xanuunsanayo faqaala wuxuu yidhi duufii dawaaf min waraa'i nnaasi dadka gadaashooda ka dawaaf wa anti raakibatun adoo fuushan waxaa laga qaadanaa marka qof gaadiid saaran inuu dawaafi karo waxaa laga qaadanaa qofka jiran gaadiid korkii inuu ku dawaafi karo ayb haddii gaadiid lagu dawaafayo waxaa laga qaadanaa in xoogaa laga sikiyo dadka waayo dadku carqalad iyo dhib ku noqonaa marka xoogaa qofkii gaadiid oo kale wato inuu gadaal meelaha daafaha daafaha uu ku dawaafo da gaadiidkan hadda badanaa dadku ay ku dawaafaan ama lagu dawaafsiiyo midkaan la riixayaa u badan gaarigan gaariganna haddii dadka dhexdiisa lasoo geliyo zaxmadiisa dhib badan uu keenaaba dadka qaar laguhow ka dilayaa ilaa meeshii waa ciriiri kan inuu socdow rabaa gaarigiibuu qofkii kale ku dhufanaa marka waxaa fiican inuu geesaha iyo meelahaas qofka raakibkaa geesaha inuu ka dawaafo sida ratiga lagu kor dawaafayo laftiisa ee uma suubada dadka dhexdooda xoogaa in gees laga marsiiyo gadaal laga marsiiyo ee qofku maku dawaafi karaa marka biduuni cilla gaadiid korkiis maku dawaafi karaa biduuni cilla jumhuuru lfuqahaa waxay leeyihiin waa bannaan tahay biduuni cilla bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin qofki cillad inay haysato ma ahane si kale inuu gaadiid ugu dawaafaa ma aha ayb tafriicaad badanna waa kasii bixiyaan haddii qofka yacni gaadiid qofku hadduu qof qaado ou kor uu xambaaro uu la dawaafo xaamilka iyo maxmuulkaba dawaafkoodu ma ma wada jiraa mase hal unbaa dawaafka uu u jiraa tafriicaad badan baa marka meeshaas ku jiro fiqhi ah qaala duufii min waraa'i nnaasi wa anti raakibatun adoo fuushan dadka gadaashooda ka dawaaf fa duftu waan dawaafay warasuulullahi sal ll ly slam nabigana yusallii ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda uu ku tukanaya yaqra'u bituuri wa kitaabin masduur qaala dawaafu rijaali maca annisaa ragga dawaafkooda ayaa haweenka la dawaafaan wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu aadama can cabdata can hishaam bni curwata can abihi can ummi salamata qaalat yaa rasuula allah wallaahi maa duftu dawaafa alkhuruuji ilaahan ku dhaartay ma aanan dawaafin dawaafkii bixitaanka dawaafulwadaaci faqaala nabiyu sal ly slam idaa uqiimat isalaatu haddii salaada la aqimo faduufii calaa baciiriki ratigaaga ku dawaaf korkiisa min waraa'i innaasi dadka gadaashooda waxaa laga qaadanayaa marka ragga iyo dumarku marka ay hal mar isla dawaafayaan xataa in haweenku xoogaa ragga ay intay iska dheeray karaan ay iska dheereeyaan oy ku dadaalaan inay gardaal iyo daafaha iyo ka maraan hadday dadku un yar yihiinay taasna suurtoobi kartaa laakiin hadday da khalqigu uu tiradii ka batay waxii la dadaali kara unbaa la dadaalaan marka marka salaada la aqimo muxuu u leeyahay waxaa muuqata marka salaada la aqimo dadkii salaaday gelayaan ragga badankooda ama kulligooda waa dukanayaan xilligaas ka faa'iideysa waa adiga marka dawaaf oo intaad gadaal ka marto ka dawaaf korkooda ku dawaaf curwatu lam yasmachu min umi salama xadiidkan wuxuu leeyahay marka curwa umu salama kama maqlin daara qutni wuxuu yihi huwa mursalun xadiidkan waa mursal rawahu xafs bnu kiyaas can hishaam bn curwata can abihi can zaynaba binti umi salamata can umi salama wakadalika rawaahu maaliku fi lmuwaطa can abi lswad can curwata halkan annagada maxaa noo yaalay can curwata can umi salama curwa iyo umu salama waxaa udhaxayso zaynab marka siya siyaaqaani hadda waa mursal sidaan hadda suuradan waa suuratu myani mursal suuradii ayuu leeyahay laakiin waa la ogyahayo waxaa udhaxeeya labadooda zaynab beyna curwa iyo umu salama ayb wbihi qaala akbaranaa cubaydاllahi bnu saciidi qaala xadaanaa cabdالraxmaan can maliki can abi laswad can curwata can zaynaba binti umi salama waata can umi salamata anahaa qadimat makata ayay soo gashay wahiya mariidaة iyadoo jiran fadakarat dalika lirasuuli اllahi sal l slam rasuulka ay u sheegtay arrinkaa faqaala wuxuu yihi duufii min waraa'i اlmusaliin dadka tukanaya korkooda gadaashooda dawaaf waanti raakibatun adoo fuushan qaalat fasamictu nabiya sal l slama nabigaan maqlay wahuwa cinda alkacbati kacbada agteeda isagoo a yaqra'u watuuri qaala adawaafu bilbeyti cala araaxilati kacbadoo la dawaafo gaadiidka korkiisa wabihi qaala akhbaranii cumr bnu cuhmaan qaala xadaanaa shucaybun wahuwa bnu isxaaq can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata qaalat daafa rasuulu llahi sal l slama fii xajati lwadaaci buu dawaafay xajat lwadaac xowla alkacbati kacbada agagaarkeeda calaa baciirin buu ku ayuu ku dawaafay yastalimu rukna bimixjanihi isagoo xajarul aswadka ushiisa ku taabanaya marka xajarul aswadka in usha lagu taaban karo laguna lana dawaafi karo qofka isagoo gaadiid saaran marka nebigu isaga ma xanuunsanaynin nebigu laakiin sababta uu ugu dawaafay maxay tahay gaadiid korkiisa culimada waxay leeyihin liyaraahu nnaas si ay dadka u arkaan waa kow qodob labaadna wuxuu yahay inay dadka su-aalaan markay su-aalaanna uu u jawaabo qofku markuu meel kore fuushan yahay waa la maqlaa codkiisa kor kor uu kasoo hadlo waa la maqlaa sidaasaa marka nebigu uu u yeelay baa laleeyahy laakiin sida afdalka laa shaka in qofka lugihiisa uu ku dawaafo laakiin nebiga macno kaloo ugu dawaafay imaa inuu dadka inay bannaan tahay bannaan inay bannaan tahay arrintaa inuu tuso iyo ama in markaa dadku si ay u arkaan oo ay u maqlaan waxa uu sheegayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih